Hay'adda Al-Raxma ayaa ceelbiyood ka hirgelisay deegaanka Dubur ee magaalada Shiikh kaasoo ay baahi weyn u qabeen dadka deegaanka. Ceelkan ayaa waxaa hirgeliyay Saciid Cali oo ka mid ah muxsiniinta Soomaaliyeed isagoo u waqfay waalidiintiisa si Alle ajar ugu siiyo. Cabdikariin Maxamed Nuur oo ka mid ah howlwadeennada hay'adda Al-Raxma ayaa ka warramaya ceelkan.
ceelkaa waxaana soo gaarsiiyey een, siciid cali een, macleesh oo maanta isaguna sab u yeeshay inuu xafladan daahfurka ceelka ah uu kasoo qayb galo oo ceelkan uu u waqfiyey waalidiintii hooyadii aabihii iyo dhammaan reer cali Maca- macaleesh ciddii geeriyootay waxaan leenahay sadaqada allah ha gaarsiiyo waalidkaa dhintayna allah ha u naxariisto oo jannada ha ka waraabiyo sadaqada aad ula niyootayna ilaahay ha ka thawaab siiyo ha ka dhigo kuwa ka cabi doona xawdka nabigeena caleyhi salaatu wasalaam qabrigooga ha uga dhigo rawdata min riyaad aljanna waxaan leenahay siciidna waan u abbaal- waan kuu mahad celinaynaa ceelka aad soo bixisay ilaahay sadaqada jaariga ha kaa aqbalo waxaan kaloo dadka deegaanka loo dardaarmaynaa inay ceelkaa ilaashadaan ceelashan gaagaaban oo jamciyadda raxma ay qodo oo looga faa'iidaysto dhinaca wax soo saarka beeraha ee dadkuna ka cabi doonaan ka munaafacsan doonaan iyo xagga xoolaha oo iyaguna laga waraabin doono Een, ceelkaas waa dan guud oo la wada leeyahay cid gaarinimo iska laha deega- dadka deegaankan oo dhan buu ka dhexeeyaa dadka deegaanka waxaan kula dardaarmayna inay ceelkaa ilaashadaan Een, siciidna ay u duceeyaan sadaqada iyo jaariga uu la soo baqay inuu ilaahay ka jisaay siiyo waalidkiina ilaahay u dembi dhaafo Qaar ka mid ah bulshada deegaanka ayaa ka mahad celiyay ceelkan loo hirgeliyey.
ilaahin waxaan ka baryaynaa inu magaranaysaa dadkii waalidka loo bixiyey ee dadkii waxaan magaranaysaa dhaleen u bixiyeen in ilaahay ajirka iyo waxa weeye gaadhsiiyo biyaha la soo saaray
halkaad ka soo saartayna ilaahay wax ka khayr badan ha kuugu bedelo ilaahay waalidiintaas sii gaadhsiiyo waalidku wuxuu baahi badan yahay markuu dhintuu baahi badan yahay Een, haddaan deegaanka nahay ee, dubur iyo agagaarkeeda iyo nawaaxiga ceelkan sidiisa ayaanu uga faa'iidaysanaynaa xoolahaanu uga faa'iidaynaynaa baahidan u qabnay baahi weyn bay ahayd haddaanu deegaanka dubureed nahay iminkana waxaan ugu mahadnaqaynaa qolada ceelka samaysay waxa weeyaan biyahan baahi weyn baa noo haysay haddaanu deegaankan dubureed nahay iminkana waxaan leenahay ilaahay haiga jisayaad siiyo siciidna ilaahay khayrkeeda ha siiyo Ceelkan ayaa dabooli doona baahiyaha dhanka biyaha ee ka jira deegaanka Dubur ee magaalada Shiiq iyo deegaanada kale ee hoos tago.